siraad xaanshi waa hooyo toddobaatan iyo shan sano jira islamarkaana ku nool magaalada beledweyn waxa ayna la il daran tahay buro afka kaga taalo hooyo siraad oo ah hooyo aan wax caruur haysan ayaa sheegtay in dhibaato badan ay ku qabto burada afka kaga taalo waxna aysan ka cuni karin maamo siraad xaanshi oo la hadashay raadiyow beerulo ayaa ummadda muslimiinta ka codsatay in wax loo qabto si ay u hesho caafimaadkeeda burada in layga gooyaan rabaa burada in layga gooyaan rabaa muslimow aniga walaal codsi codsiyaan dirsana muslimiinta codsiyaan idiin dirsana buraa igu taalla burada waa ciridka hoose ciridka hoose oo bannaankaas waata taalla waa taas bannaanka taalla ciridkay ku taallaa shilid aan isaga gooyana waa waaye walaalahay wixii muslim ahow oo waxhaystow oo muslimnimadu ku dheehan tahay waxaan codsana inaan lay soo diro isbitaallada aan ku aadaya iska gooye codsiya iga tah aniga lambarkayga wixii rabane oo muslimiinoo waxigu taraana lambarkaygu waa lix toban iyo shan shan shan toban iyo afar lambarkaygu waa lix toban iyo shan shan shan toban iyo afar burada in layga gooyaan rabaa burada in layga gooyaan rabaa muslimow ooyo waxaygu taallaa ilaa shan sano ilaa shanta igu taalla shirina isaga gooya waawa kaamkaasaa ku noola kaambaa ku nool dhibay igu hayda hooyoy cadhuufma tufi karo waa igu soo noqoni haye wax ma rifo karo midi ina iska daba wada waa ama hilib haddaan cunaa ama qaada ina wax ku cuno isku cariiriyo waaye xornimo waxuma cuni karo muslimiintaay warkayga maqli ama codkayga maqliyey codsiyay iga tahay codsiyay iga tahay aniga waxaa dhalay iima joogaan wiil walaalkay dhalaan iska weheshadaa oon agtiisa joogaa owlaad ilaahay waa isiiye laakiin waa iga dhinteen alxamdulila shukri marka waxaan rabaa codsi ifka waxii jooga male waxaan canaananaa male waxaan cogsanaa male wax iwadwada male waxaan rabaa inaan buradaas layga gooyo baahi iyo wax walba islaamkaa kala midee buradaasaa idhabiya in layga gooyaa muslimiinta ka codsana